tababarkan oo ka saabsan ay habka lagu korsado walyaabaha liidka ee ammaanka iyo kuwada shaqeyooshay iyo weliba magaalada bardaale lenka dahafuray saraakiil shilduun ee ciidanka ammaanka degmada daafurka tababarkii weliba ku qeybgalay guddoomiyaha maamulka degmada bardaale ee gobolka baay iyo mas-uuliyiin kale kaasoo intiisu dareer asharidiis iyo biyi doonaa khubro dhinaga amniga guddoomiyaha maamulka degmada bardaale ee gobolka baay maxamed isaaq xasan arcase oo daafuri tababarka iyo faahfaahin kubiyu soona saraakiila fariinihii ugu faa'iidaysadaan taashantii bil afraad lamaa kun labaatan shanta helkun tababaran ka furanaya saraakiisha ciidamada shil guduud oo degmada bardaale ka sugan maadaama dalka howlgal galahaya waajibnay ahaa inuunu saraakiishii la soofeeyo oo habeenna ka suubi ciidamada guud ee degmada bardaale oo antuma duwaan ka suugaana walhamada saraakiishii oo wali horin ilaa koox ilaa unug iyo wali tusaale iska hirnaantay ciidamada iyo dhismaha ciidanka si ay maadaama aan duduhay arageenna oo ciidamadan kina ka shaqeey alxamdulilah geedkinin bilaaway waan meefadan seminaarkaas uun dareer mudtada beriya qaabka oo ciidamada dhismada ciidamada qaabka oo holgalow weerarka difaac qaabka oo maaragtay nimanka khawaariji la dagaalamka arriyaalka walaasaka wacyigeliyaan dhalinyarada maadaama ka dhalinyaro jiil cusub ah oo hata tababarka ku habati marka weli ka faa'iideyni waayo aragnimada unulana iyo dhibaatadii uu khawaariji halamarinay dagaaladii iyo dhagartiyo waraad u dhawaan faa'iidaan aan kala wadaa ciidamada qaabka jaranjara ciidamada tusaani tababarkaasna wali socon doona muddo tababariya insha allahu tacaala tababarkaasna inu biyaani maadaama uuna ana saraakiil oo ciidan hore hamaamuli marka una iska talan reer bardaalaha una iska taladaani insha allahu tacaala weli ku faa'iidaysan fadahayna howlgallada soomaaliya iyo deegaanada koonfur galbeed dhulka dareera oo madaxda dalkan ka sarreeytay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta garan suud orgaajo anka baaqi degmooyinka iyo deegaanada in howlgal la bilaabo ama awamirta madaxweynaha fulyaana ay dhowaan tumanka jarna inuu ciidamadii iska habeyn diiwaanka suubina saraakiisha seminaar afurna sida qaabka dagaalada gudbunkushaana ilaahayni guuligeed ka nimbala insha allahu tacaala
tababarkan way ku qeyb galahayaan saraakiil shildunga ciidanka ammaanka degmada daraawiishta booliiska nabad sugidda asluubyana koran qaade aqoontiyo dhinigii ammaanka